xarunta c i d da ayaan joognaa caawa iyadoo saacaddu ay tahay sagaal saac oo habeennimo ku dhowaad waxaan soo marnay dhammaan xaafadaha magaalada muqdisho intooda badan miisaanka dhuxusha daar salaam ex control kaxda dayniile gubta meelahaas oo dhan aan soo marnay anigoo taliyaasha ay soo tuseen iyo wasiirka sida xaaladda amniga uu yahay siday shaqaynayaan oo bogaadinayaa shaqada ay magaalada ka hayaan aad iyo aad ayaan ku dhiirigelinayaa ciidamada qalabka sida oo aan soo arkay booliis iyo nabad sugidba oo dhaxanta taagan aad ayaan ugu mahad celinayaa dowladduna waxay ka shaqayn doontaa in la sii dardargeliyo laguna sii caawiyo wax walba oo sii hagaajinaya xuquuqdooda halkan waxaa la igu soo tusay caawa dad shabaab ah oo lasoo qaqabtay oo ay soo sheegeen dad shacab ah meelaha ay joogeen shacabka soomaaliyeed waxaan mar labaad ku boorinayaa ugana mahad celinayaa sida ay ula shaqaysaan ciidamada amniga waxaan ka codsanayaa inaad dadaalkaas aad sii badisaan aad ayay taliyaasha iyo wasiirka amniga idinkaga abaal sheegteen waxaan leeyahay shacabka haddii aan aad isugu sii dhoweyno shacabka soomaaliyeed ee ciidamada amniga sugaaya waxay aad u dhiiri gelinaysaa waxqabadka ilaahay idankiisna waa guulaysanaynaa waana ku soconnaa darada guusha waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu